ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa labada ah bisha saddexaad sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada ah maanta oo khamiisa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqeymaha yuhuudda ee ka dhanka muslimiinta reer khasa oo halkooda ka sii soconaya iyadoo ay dhaceen howlgallo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada yuhuudda oo ay fuliyeen kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta waxaa sii kordhaya muslimiinta rohingiya ee ka cararaya dalka barma halkaas oo dhibaatooyin xooggan loogu geysanayo maraykanka oo xaqiijiyey in askari ka tirsan ciidankiisa badda lagu haysto dalka fenesuela toogasho khasaare dhalisay oo ka dhacday iskuul ku yaala dalka maraykanka dabeelo khasaare dhaliyey oo ku dhuftay jasiiradda maloorka ee dalka sbain sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan tirada nasaarada soo gelaysa diinta islaamka ee ku nool ruwanda oo sii kordhaysa ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka duqeymaha cadowtooyo ee yuhuudda ah ee ka dhanka muslimiinta reer khasa ayaa weli halkooda ka sii soconaya iyadoo ay dhaceen howlgallo khasaare lagu gaarsiiyey ciidanka yuhuudda haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa soo gudbinaya cabdiraxmaan badar
عزف الرصاص بهذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا هو سبر السرو وانفجر السرو لا لله وإنا إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الصار ذهبت إلى أصحابك بجنان الغلد
يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي هاي ماما هاي ماما ولك لا أحد يشوفك.
منك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو وال- آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqiimaha yahuudda ee ka wadomarinka khaza waxaan maanta oo khamiis ah dharka kaana ku beegan maalinkii saddex boqol soddon iyo shanaad oo xiriir ah aan warbixinteenna maanta idinkugu soo gudbin doonnaa duqiimo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza xukugalle ay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaanada daanta galbeed iyo dagaalo lagu jebiyey askarta sahyuuniyadda aan ku bilowno duqiimaha duqeyn aad u xoogan ayay ciidanka yuhuudda ka geysteen xaafadda sheekh ridwaan ee magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiiday shan ruux oo saddex ka mid ay caruur yihiin halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u tiro badan sidoo kale waxay duqeyn ka geysteen ciidamada yuhuudda xaafadda azaytuun ee bariga magaalada khaza waxaana halkaasi ku baxay dad ay tiradoodu gaarayso ko iyo toban ruux oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan sidoo kale waxaa duqeyn xoogan laga soo tabinayaa deegaanka asuweydah ee bartamaha marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiiday lix ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan wariyaasha halkaasi ku sugan ayaana waxay soo tabinayaan in duqeyntan ay ku habsatay dhisme ay ku sugnaayeen dadarayda ah waxayna haatan kooxaha gurmadka rayidka ay ku howlan yihiin baadigoobka dadka ku hoos xaniban burburka dhagaxaanta hoostooda xaafadda addaraj iyana waxay ciidanka yuhuudda ka fuliyeen duqeyn ay ku shahiideen saddex carruur oo yaryar halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan sidoo kale waxay ciidanka yuhuudda beegsadeen waddada jalaa ee magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiidiyey sida ay wararkan ugu soo gaarayaan in ka badan shan ruux oo falastiiniyiin ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan dadka duqeyntan ku shahiiday iyo kuwa ku dhaawacmay ayaa waxay iskugu jiraan dumar iyo carruur afar ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday duqeynay diyaaradaha dagaalka ee sahyuuniyadda ka geysteen isbitaalka caafimaadka ee shuhadaaw laksa ee ku yaala magaalada dayrilbalax ee bartamaha marinka isbitaalkan ayaa waxa uu hooyiya gabaad u ahaa kumanaan ruux oo ay ciidamada yuhuudda ka burburiyeen guryahooda kana soo barakiciyeen deegaanadooda sidoo kale waxay duuqeeyeen ciidamada yuhuudda xerada barakacayaasha ee jabaaliya waxayna halkaasi ku dileen dad tiro badan oo shacab ah halkii ay ku dhaawaceen kuwo kale duqeyntan ayaana waxay si gaara uga beegsadeen ciidanka yuhuudda isku imaatin ay dad raydah ku sugnaayeen siddeed iyo toban ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday duqeymo kala duwan oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen marinka khaza iyo deegaanada hoos yimaada xerada nuseyraad ayaa waxaa sidoo kale ku shahiiday saddex ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan duqeyn sidoo kale geysatay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ay ciidanka yuhuudda ka geysteen xaafadda zaytuun ee bariga magaalada khaza madaafiicda goobta ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ku garaaceen deegaan ay ku sugan yihiin dad qaxootiya ah oo ku yaala magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza barqanimadii maanta waxay ciidanka yuhuudda duqeyn aad u xoogan ka geysteen xaafadda azaytuun ee bariga magaalada khaza waxaana halkaas ku shahiidiyey saddex ruux halkii ay jiraan kuwo kaloo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan madaafiicda goobta ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ku duuqeeyeen deegaanka qusaaca ee dhaca bariga magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza waxaana duqeyntaasi madaafiicda loo adeegsaday ku shahiiday dadyo kala duwan oo iskugu jiro dumar iyo carruuran waxba galabsan halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan xasuuq aad u daran oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka barakacayaasha ah ayaa waxay sababeen istiishaadka tobanaan ruux iyo dhaawaca kuwo kaloo aad u tiro badan guud ahaan xasuuqa ay ciidamada yuhuudda geysteen afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ayaa gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen in ka badan afartan iyo laba ruux halkii ay dhawci kala duwan soo gaareen ugu yaraan boqol iyo toddoba ruux oo kale sida laga soo xiganaya wasaaradda caafimaadka ee marinka khaza tirada guud ee shuhadada muslimiinta khaza tan iyo bilowgii dagaalka ee toddobadii oktoobar sannadkii labada kun saddex iyo labaatanka waxay maraysaa in ka badan afartan kun siddeed boqol lixdan iyo kow ruux halka ay dhawcuduna marayaan wax ka badan sagaashan iyo afar kun saddex boqol sagaashan siddeed ruux oo kale waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiyo dhaawaca dadka reer khaza maadaama ay duuqiimuhu weli socdaan yuhuuddana ay beegsanayso goobaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ah saacad welibana waxaa marinka khaza ka dhaca duqeyn khasaare kala duwan geysataa geesta kale ciidamada yuhuudda waxay duqeymo kala duwan ka geysteen deegaano dhaca daanta galbeed iyadoo ay sii korortay khasaaraha dhimashadiiyo dhaawaca dadka ku dhaqan daanta galbeed ciidamada yuhuudda waxay weerar xukugallah oo waxyeelo kala duwan u geystay dadka shacabka ay ku qaadeen magaalada naabolis ee daanta galbeed sidoo kale ciidanka yuhuudda waxay saddex duqeyn ka fuliyeen magaalada duubaas isla daanta galbeed hay-adda bisha cas ee falastiiniyiinta waxay sheegtay in duqeyn ay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada duubaas ee waqooyiga daanta galbeed ay ku shahiideen shan ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan sidoo kale weerar rasaaseenna ayay ciidanka yuhuudda ka geysteen xirada alfaarica ah ee magaalada dulkaram waxaana halkaasi ku shahiiday saddex ruux oo shacab ah ciidanka yuhuudda ayaana waxay xeradani saareen go'doon adag iyagoo ku sugan muddo sagaal maalmood ah waxayna hakadgeliyeen isku socodka dadka iyo sidoo kale gaadiidka sidoo kalena ay dhibaatooyin kala duwan ay u geysteen dadka reedka ah ee waddooyinka ay ku sugan yihiin isticmaalaya hase ahaatee ciidamo ka tirsan ciidanka yuhuudda oo xoog ku galay xerada nuurshamsi ee magaalada dulkaram ayaa saacadihii lasoo dhaafiyay halkaas iskaga insixaabay intii aysan iskaga bixin ciidanka yuhuudda magaaladani waxaa lala beegsaday qarax aad u xoogan dagaalyahano ka tirsan kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaana qaraxan dhulka ugu aasay ciidanka sahayuuniyadda khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaana halkaasi ku gaaray ciidanka yuhuudda sidoo kale iskoorimaadyo aad u xoogan ayaa wuxuu ciidanka yuhuudda iyo kooxaha muqaamadu ku dhex maray magaalada dulkaram ee daanta galbeedda waxaana dagaalkaas looga itaalroonaaday soo duulayaasha yuhuudda sidoo kale waxaa ciidanka yuhuudda laga gubay gawaari ay ka mid yihiin kuwa badoosarka loo yaqaano kuwaas way u isticmaalayeen burburinta guryaha dadka rayidka ah iyo sidoo kale duminta ceelasha ay biyaha ka dhaansadaan dadka miyiga ku dhaqan يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbinno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali aad baad u mahadsan tahay haashim cabdinaasir dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii hadalhaynta dunida oo aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka qodobada aad maanta ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waxaa sii kordhay muslimiinta ruhingya ee ka cararaya dalka barma halkaasoo ay dhibaatooyin xoogan kala kulmayaan marba marka kasii dambeysa waxaa sii kordhaya dhibaatooyinka ay wajahayaan muslimiinta ruhingya kuwaas oo tacadiyo xoogan kala kulmaya buudiyiinta iyo militariga talada waddankaas afgembiga kula wareegay waayadii u dambeeyey waxaa dalka baarma ka cararayay kumanaan ruux oo kasoo jeeda muslimiinta ruhingya dadka ka barakacaya ayaana gaaraya waddanka bangaladesh oo ay daris yihiin mas-uul ka tirsan maamulka dalka bangaladesh oo warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay inay haayaan xogo tilmaamaya in muddooyinkii lasoo dhaafay ay dalkaasi soo gaarayeen kumanaan ruux oo kasoo barakacay dhibaatooyinka ka jira dalka barma dadka muslimiinta ah ayaa kasoo barakacaya dhibaatooyinka uga imaanaya kooxaha buudiyiinta ah oo hubaysan iyo xitaa militariga dalka kuwaasoo laftooda dagaalo adag ku dhex maray qaybo ka mid ah dalkaas ehelkeena ku nool wadamada baarma iyo turkistaanta bari ayaa waxaa helay cadow aan u diirnaxinin sida muuqatana gumaad iyo umuldoox ku haya dadka muslimiinta mustadacafiinta ah iyagoona gobodfalada iyo jariimooyinka ay ku kacayaan xitaa aan ka badbaadin dumarka iyo carruurta mareegaha internetka ayaa waxaa ku faafsan sawiro iyo muuqaalo argagax leh oo ay muujinayaan tacadiyada loo geysanayo dadka muslimiinta ah ee laga tirada badan yahay ee ku nool wadamada baarma iyo turkistaanta bari oo muujinaya tacadiyada aan geedka loogu soo gaban ee loo geysanaya dadka muslimiinta ah ee laga tirada badan yahay ku nool wadamada baarma iyo turkistaanta bari waxay intaan dhan u samaynayaan ee ay shacabka muslimiinta ah u gumaadayaan ayaa ah inay dhaheen rabbigeena waa allah laakiin waxay hiigsanayaan gaalada himilooyin mala awaal ah oo ah inay dhulkaasi ka ciritiraan dadka muslimiinta ah taasina uma suurtageli doonto inshaa allah geeska kale maraykanka ayaa xaqiijiyay in askari ka tirsan ciidamada badda lagu heysto dalka venezuela wararka ka imaanaya dalka venezuela ayaa ku warramaya in askari ka tirsan ciidamada xukuumadda washington lagu heysto dalkaas war ka soo baxay wasaaradda dagaalka ee maraykanka ayaa lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda dagaalka maraykanka ayaa lagu sheegay in dalka venezuela lagu heysto askari ka tirsan ciidamada badda ee maraykanka benticoomka maraykanka ayaa sheegay in askariga lagu heysto dalka venezuela uu sifo sharci daraahu ku galay dalkaas waxaana xabsiga la dhigay bishayna soo dhaafnay agosto laba kun afar iyo labaatanka saraakiil ka tirsan dowladda maraykanka ayaa sheegay inay qaadeen tallaabooyin dhowr ah iyagoona kaashanaya wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka loona soo badbaadin lahaa askariga ameerikaanka ah sida ay sheegayaan mas-uuliyiin ameerikaan ah ma jirto howlo rasmi ah oo askariga ameerikaanka ah loogu diray dalka venezuela saraakiishiisa ciidamada kama warhelin safarkiisa dhacadan ayaa shabahda mid sanadkii tagay ka dhacday xilli askari amerikaan ah uu booqasho lama filaana ku tagay dalka ruushka isagoona tilmaamay inuu booqanayay haweenay dalkaasi ku nool waxaana dowladda ruushka ay ku xukuntay saddex sano iyo sagaal bilood markii la xiray askariga amerikaanka ah dowladda maraykanka ayaa ka carootay xukunka lagu riday askarigooda lagu xiray gudaha dalka ruushka ciidamo badan oo ka tirsan dowladda maraykanka ayaa lagu qabtay meelo badan oo ka mid a daafaha dunida khubarada militariga ee u dhundaloola siyaasadda maraykanka ayaa horey u sheegay in askarta amerikaanka ay wajahayaan culaysyo kala duwan oo xagga shaqada ciidanka ka haysataa taasi beddelkeedana ay doorbidaan inay aadaan waddamo badan oo caalamka ka mid ah si ay nasasho u qaataan middaas ayaana keenaysa in iyagoo aan is ogeyn ay ku dhacaan gacmaha dowlado kale oo dagaal kula jira dowladda maraykanka sida ruushka oo kale dhinaca kale toogasho khasaare dhalisay ayaa ka dhacday iskuul ku yaala dalka maraykanka wararkay naga soo gaaraya dalka maraykanka ayaa ku warramaya in toogasho khasaare dhalisay ay ka dhacday iskuul ku yaala gobolka georgiya ee dalka maraykanka dugsiga sare albaladshi ee magaalada beru ayaa ka dhacay weerarkan toogashada ah waxaana qof hubaysan uu gudaha u galay iskuulka halkaasuu toogasho ka bilaabay ugu yaraan afar qof oo amerikaan ah ayaa lagu dilay toogashadan halka lagu dhaawacay sagaal kale fulyaha weerarka toogashada ah ayaa isagoo nool waxaa gacanta ku dhigay ciidamada booliiska maraykanka saraakiisha booliska gobolka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ilaa iyo hadda aanu caddeen waxa uu salka ku hayo weerarkan qoysas badan oo amerikaan ah ayaa la arkay iyagoo hortaagan xarunta iskuulka murugo fara badanna ay wejiyadooda ka muuqato weerarada toogashada ah ayaa ah kuwa si joogta uga dhaca dalka maraykanka inta badanna ma jirto toddobaad aan lasoo warinayn toogasho khasaare dhalise oo ka dhacday dalka maraykanka durbadiiba goobta weerarka ka dhacay waxaa isu geedaamay ciidamo aad u fara badan oo amerikaan ah si ay u sugaan ammaanka goobta iyadoona goobta weerarka ka dhacay loo diidaya inay dadka ka soo agdhowaadaan ugu dambayntii dabaylo khasaare dhaliya ayaa ku dhuftay jasiiradda maloorka ee dalka sbain jasiiradda maloorka oo ka mid ah jasiiradaha albalyaar ee dalka sbain ayaa waxaa ku dhuftay dabaylo xoogan oo dhaliyey khasaare kala duwan waaxda gurmadka deg dega ah ee jasiiradda ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay in dabaylahan ku dhuftay jasiiradda ay sabeen dhimasho iyo waxyeelo kala duwan in dabaylahan ku dhuftay jasiiradda ay sabeen dhimasho iyo waxyeelo kala duwan haweenay kasoo jeeda dalka ingiriiska oo dhowaan booqasho ku timid jasiiradda ayaa la xaqiijiyey inay ku dhimatay dabaylahan ku dhuftay jasiiradda maloorka haweeneyda dhimatay iyo ninka lala-yahay ayaa dhowaan booqasho dalxiis ku yimid mandiqadda waxayna dabaylaha ku dhuftay jasiiradda lagu tilmaamay inay ahaayeen kuwo aad u xoogan war ka soo baxay dowladda sbain ayaa lagu sheegay in goobta musiibada ka dhacday ay u direen ciidamada gurmadka deg deg ah si ay u badbaadiyaan dadka waxyeelada ka soo gaartay goobta muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa caalamka ku soo badanayay musiibooyinka rabbaaniga ah sida daadadka roobabka mahiigaanka ah dhulgo ah iyo kuwa intaa ka badan meelaha ugu badan ee masaa'ibtaas ay ka dhacaan ayaa ah waddamada reer galbeedka waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo midmaadi sida ay horey u sheegtay warbaahinta caalamka intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa xubintii hadalhaynta dunida waxaan dib idinkugu celinayaa haashim cabdinaasir iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida inta ka harsan
وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan tirada nasaarada soo gelaysa diinta islaamka ah ee ku nool waddanka ruwanda oo sii kordhaysa waxaana warbixinta soo jeedinaya cabdifataax faarax diiriye
tani waa qisada maryam iyo qaadashadeeda diinta islaamka waxa ay soo jiitay abdhaqanka wanaagsan ee muslimiinta يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكروهن أن تنكروهن إذا آتيتموهن
waxay ka dhalatay qoys ka kooban lix ruux oo kalaa afar caruur iyo labadooda waalid kuwaasoo dhammaantooda ay markii hore dad kiristiyan ah laakiin hadda arrintu sidaa ma aha oo maryam ayaa qaadatay diinta islaamka taasoo sabab u noqotay in dhammaan carruurtii la dhalatayna ay qaataan diinta islaamka maryam oo ah gabar lix iyo toban jir ah ayaa ka warantay waxyaabaha ku dhaliyey inay qaadato diinta islaamka iyadoo arrintaasi ka hadlaysa ayna waxay tidhi waxa ay soo jiitay abdhaqanka wanaagsan ee muslimiinta iyo inaan aqriyay taariikhda wanaagsan ee muslimiinta ay ku leeyihiin waddanka hadda iyo horaanba taas ayaana ku riixday inay si joogta uga fekerto qaadashada diintan qalbigeeda taabatay wariye ka tirsan aljaziira oo booqday macadka alhidaaya ee ku yaala duleedka kagaaliya caasimadda waddanka ruwanda ayaa soo tabiyey qisada maryan taasoo timid dugsiga iyadoo xiran xijaab dhammaystiran islamarkaana dhinac socota hooyadeeda oo iyadu weli baaqi ku ah mugdiga kufriga sidaa oo ay tahayna diinteena xaniifka ayaa qabta in waalidka loo axsaan falo xataa haddii ay gaalo yihiin mar hooyada dhashay maryam wax laga weydiiyey carruurteeda ayaa waxay ku jawaabtay in dhammaantood ay raaceen walaashii taasoo micnaheedu yahay inay wada islaameen oo towxiidku qabsadeen maryam markii ay go'aansatay inay qaadato diinta islaamka waxay u sheegtay waalidkeeda go'aanka ee gaartay ah inay qaadanayso diinta islaamka nasiib wanaagsa kuma adkeen oo waa ay ka yeeleen maryam oo diinta islaamka qaadatay muddo saddex sano laga jooga hadda waxay xifdisan tahay kalabar qur'aanka kariimka ah iyadoo soo kala baratay luuqadda carabiga madaxa golaha arrimaha islaamka ee waddanka ruwanda oo lagu magacaabo sheekh muuse ayaa sheegay inay bil walba qaabilaan ugu yaraan kun qof oo soo gelaya diinta islaamka sheekha oo ka waramaya waxyaabaha ka qayb qaatay in dadka kiristaanka inay diinta islaamka soo galaan ayaa sheegay in doodaha furan ee lagu qabto fagaarayaasha islamarkaana ay ku doodayaan culimmada muslimiinta iyo kuwa nasaarada ay dad badani ku islaamaan kadib markii ay doodaha kala dhex baxaan dhanka xaqa iyo xaqiiqda ka jirta dadka reer ruwanda oo lagu qiyaaso shan iyo toban milyan ayay muslimiintu ka yihiin nisbo dhan shan iyo toban boqolkiiba waxaana inkastoo ay soo mareen dhibaatooyin badan welina lagu hayo haddana loo oggol yahay maalmaha ciidda inay farxaddooda muujiyaan sida uu sheegayo muftida guud ee muslimiinta ruwanda oo intaasi ku daray in waddanka ay ku yaalaan afar boqol konton iyo lix masjid oo ay muslimiintu ku cibaadaystaan wuxuuna baaq u diray dadka ka shaqeeya arrimaha islaamka inay ka gacansiyaan sidii ay dacwada u sii wadi lahaayeen una gaari lahaayeen heer ka wanaagsan midka ay hadda joogaan ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وقوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله